بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقون سيال همين فيلم يلبيس النقدنة أقول له هذا برنامج كلهم كورسن ومين والبيسن كبرتين إذاعة ورسن مقارنة تنبيدبو دقون سيال همين نمت الأذية وتعرق جيه كيد انتا تمية تدوضا بريلي هذا مدكم يوتمي سغالكا qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimada kheyran siinkaay waliba ku mid ah gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka boqol iyo waliba uu ku warbiyaya xaaladda degmada xudur ee gobolka boqol barnaamijka siinkaayna dhugun si alla taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimada kheyran waliba ku mid ah xaraabta ku nool magaalada tambaydhabo iyo waliba yogeega shirjiraad iyo qoowdana gudaha magaalada tambaydhabo iyoona ku hadaleen dilaalkii inta badan jeesiday shacabka ku jeedi deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya duqa magaalada muqdisho waana gudoomiyaha gobolka banaadir iyo waliba isfariingada uusan diraya maamulka degmooyinka gobolka banaadir iniyo ilaaliyaan amniga guud ee degmooyinka gobolka banaadir doctor abdirabbani sheekh cabdiraxmaan oo usukoolgalow isbitaalka horseeda ee magaalada tambaydhabo iyo kuwarbi waxyaabaha usuqowda isbitaalka horseeda saasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan ownimada kheyray waliba ku mid ah saalax sana yuusuf waliba useya aabbo muduusa ku nool ay dalkaasa yeman waliba nusmirisaya kula kulmaya dhibaato shir duwan oo iya kumidata inay usalaaf kureebada mid kumida awlaaduusa dhali waliba nusriid hadduusan kanagada gudaha dalka soomaaliya barnaamijka sinkaayna dhugunsiyaal qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku wartana oo nimada sinkaay barnaamijka waliba saaraya waana siina dara sii doonaa khiyaaraya noo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada mana ku deerta waliba imaamadu doona saaxiibkayga bilaal ilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo nodareerta barnaamijka wale baasaaray waana siina deresi ay akhiray anoo cabdirashiid rashka ee dhanka farsamadu bilaal hilaal qodobka unkoreya waliba useya gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool iyo waliba use kuwaribeeya xaalada degmada xudur ee gobolka bokool usoona sheegay gudoomiyaha in isbitaalka guud ee degmadaasi hadduusan baahanya daawo usoona baaqan diray wasaaradda caafimaadka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddaba gudoomiyaha degmada xudur maranaqato taleefonka walkuweydiyaara mogasay iyo waliba use ka jawaabay
alxamdulilah iyada ninkasaynay degmada xudur xarunta gobolka boqol alxamdulilah iyadan waa tukada majalaan walaal guud oo soomaalida baa haysato meshi warkaaasisa iyada mahayso iyadan anfaylan alxamdulilah haye waayahay gudoomiye dhinigii amniga degmada xudur haddii aada fiirada xaaladii amni degmada xaaladii antamaraay
xaalada amniga wayba ka saabana una ilaahay maada isku leeha boqolkiiba boqolani meelo badan ku faydayna nabadgeyadaynan oo kaliyo alxamdulilah oo dagaama ku jiraan nimanka nabadgeyadka lay wala dhibaatooyooda doonate kolley waaba walaay taqore isku reebo hayna alxamdulilah magaaladaas xarunta gobolka iyada leenkasayleyey nabadgeyada ku jirta alxamdulilah waayahay gudoomiye warar qaar ayaa sheegahayaan inay ciidamada koolgalow ee degmada xudur ee gobolka boqol intiyo badan hadda meelagi fariisimo iyo kalahayaan iyo kubixeen arrimahoogaasi may ku jira
maya waa jira maya haye meel fariisimo ciidamadaas iyo ruwan xaaladana caadiyo ciidan meel oo boosyoonihii la sugaya ku fahmileh waayahay dhinigii iskuulaadka dhawaan walibanan fadhelay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iskuulaadkii shahaadiga marka degmada xudur iskuulaadkii ardayda in fadheedana
imtixaanka ardayda jawaabsigu insha allah haye xudur markilan fiiriya wax goobo walbarashada iskuulaadka kiyaalaha meeqaaw
ana ilaa to iskoola kiyaal magaalada marka walbarashada insha alxamdulilah ardey marka hore sii marka hore haytimee waxbarasho oo asaasiya ku jirta inkastoo walbadan dhalinyaro dhina macalimiinta dhiirigelin badan nimanka soomaali geedka waraanka miisagan manhaj isku hale anigoo soomaali dhaayatala fadaxay qaababkaas kullii walaay ku dhiman dawladaha jiro jiran laakiin alxamdulilah iyadan aanan ka baraarugi anigo yaa oo la baray dadweynaha reer wadaryadan ka baraarugsiyin walaadkana amragin alxamdulilah kulley dhiirigelin oo dhinna badan jira nukufado jirta dhinaca dhinaca macalimiinta iskoolaadka naftiyo walaa idinka talagalay ardayde base koraalkii buugii daramaankii waxyaalahaas oo dhan way waa waa dabtiroon baanin laakiin dakasta hadda waxbarashada aasaasiga ku jirta alxamdulilah waayahay marba haddii ee, walbarashada meelas heerkaas iyo maraahibta marka ardaydii dhamaysatay dugsiga sare ee, maadaama xudurna jaamadan keelnaha antaan weydiisnaa dhinigiyo jaamacadda
wallaahi arintaas horta oran jirtu waa su-aalo muhiim inagu jaamacad markaan magaalada hodur laakiin insha allah waxaan rajeynaya inay waqtinow jaamacad laku furo iyo rajeyna ilaa jaamacadda laku furo walaal la walaahiyo dugsiga dhammaay war baan ka baaqane soomali hadda meel badan jaamacad ka jirteen muqdisho ku jirteen dalcidu ku jirteen meelahan ka dhooyo ku deeraanayo waxbarashada ee ka bilaaban dabacdina kulley waba rajeynaynuuna sanadka dhamaas iyo meeraas jaamacad laku wareeya weydna dilayaan insha allah runtii horta sidaa lasocotooba boqol maanbadan ersi baa markaa siisa lasocotaanba waxyaalaha laku waraaba masadafka badana ka tirisiin dhinaca indhada xil roobaadka haddina baa warow waraadibaa gudahoona ceelashaasoo saweliska oo madnacmana ee gacmeedkaya dhaka nooli barnaamijyadaas runtii arrintaas jirtee dhinaca biyow laakiin wayba walbadan isladeyini almulkamakoodamaskooda balaka ballanqaadi jira almaluquuqooda dhinaca biyaha walana bilaabanin laakiin adabtasha maka weli waaye magaalada mala diigelin male waleeraa tilkureeba barnaamijyadaas magaalaadiiye dhisan telefoon dhinaca biyaha dhinaca waxbarashadiiyo dhinaca caafimaadka arrimaha bulshada lakuadurtee barnaamijyadaas jiraan run ahaanti dadaashan weyn insha allah inuu laku bedelon rajaana dilaya waayahay gudoomiyaha degmada xudur ee ta mudane qorshegasiinka jira inay degmada xudur maadaama caasimadii gobolka boqol iyo ta inay adeegyada inta badan xasaasiga ee sida walbarashada iyo caafimaadka inaysan kordhiidaan
haa wala ku bilaawni walbaan laku goboriya tibe insha allah waa sanadka gudi jirna in walbaan laku bedele waykale barnaamijyada xudur ku jirta ani maanaa masar banaamijka soo geli jiidkii oo cariirigahay soddon gasana ee dalka burbursanay dadka jiidka jiidka degaan ani jiidki la banaay iyad maanaa linka shaqeey maamulka degmada iyo shacabka oo kale meel barnaamijka guulaysadii ilaa lijida maala ku bii oo kan sersiyeed mitriyey kan kabaantumila mitriyey sare sare laku dumiyey guru oo laku dumiyey intaas derbi laku dumiyey marka barnaamijyada naftiya iyada maanaa walbaan lagu goboday arimo badan oo horumaraya laga suubiya insha allah barnaamijyadaas hoola laku kujara wala dambana ilaa una barnaamijka meel ku jiraan hoolaska jaraan dilaayana waayahay dhinagiyo adduunyawka wadooyinka marba haddaysan barnaamijkaas processsan gelida aysan soo badan kuwaranba gudoomiya lankii gurigiisa dhahay laku dumayay haddana usan awoodnay inaysa dhisada marka caqabadka ma maka dhinagiyo shacabka markilan fiiri
wallahi taas dawlad adeeg ogdaamaha dawliyad lankiyada walbadan amaanaa la badan qobre guryahalkaas la dumiyey shacab badan laku dumiyey una dhasaana male laakiin dumiyowka nin fudud ini jidkaas la banaayo dumiyowsa nin fudud waana dumiyey lanki markarob jid hadegi ani maanaa dumiyowsanaftiis ka saabtamay jidka banaayno jidki linka talagalin horey linka talagali ha banaayni lanka ku dumiy nasiibkii kulley gusigiisa ku dhasawsi jarta maanaaiyadna hadabtirti male dawlada hadabtirteen male adon lakulma fa dawladhis lakulma fanina katabadiisan laakiin weliba dawladhisa makulakulma rantiya waayahay gudoomiya taas micnaje ma aha marba haddaysan awood adeegsadaytan awoodo dawladeed inay shacabka kanool degmada xodar iyo naftiyaba dhina kiisha wala ninfirayn
walbaan leefiyey halsoo ka jar ani maanaa jiika jaabka danti oo ka jarte danjolaa kale gobolniuna waayo magaalo oo la degmi jidna laayna adeeg ogdasilayna dhagamo marka dhagamo jiidkaas welbi lanka santan waayo lanki maanaa guruha kutoosana ka dhana asmiilina ku dumi hanti hanti baa lagu disi laakiin muhiimadeed waa aklabiida anina ganacsi hakiyaakiin sheege kuwaasa dhanaay waan wal dumi dumisman indhamo insha allah kasawlayn indhamo jiidka dilaa waayahay goobaha caafimaadka ee degmada xudur isbitaalka guud kuwaranba dhakhaatiirta kuhogalayt iyo ee olin gobol isbitaalka walal ugumaluqaay insha Allah fiisan madarar tanba isbitaalka wajahan ka tahay wasaaradda maali wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed khaasatan ee kaalmaysadaaso wajijisha yeenow iyo dhakhaatiirta dhiirigelyaasha shaqaalaha an kastoo hatimaanaha barnaamijkii gaabku garay barnaamijku u dhammaaday laakiin shaqi ku soorta insha Allah nasiibka haddaba wayba rajeynayay dowladda koonfur galbeed ay dowladda dhahayba ani barnaamijyadaas maadaama caafimaadka wabaan luqooday balaan iska dhammaadasay guurka lahaysay haamaladaas walbadan huludaan luqaayo anigaba falaane ilaa daawadan luku haqabtire ilaa shaqaalahana dowladda koonfur galbeed ka codsadaana anigoo aragtee dibatana saalkaas gacab gudanin galna ani barnaamijyadaas heedii hadla kaalanaysa heedka hadsiiyey ani barnaamijyadaas ka shaqeeyaan wayba qooslaan wasaaradda caafimaadka khaasatan dowladda koonfurka baa qooslaan hadilaa shacabka dhammaan soomaaliya khaasatan gobolada koonfur galbeed khaasatan gobolka bakool feenka baaqay nigis kaalmarsidan nimankan nabadiidka isku reeban haddii nabadiidka la isku reebna wal caafimaada ma jiraan walbarasho ma jiraan si biyo ma jiraayaan horumarkan ma jiro nimanka caqabadkan nimanka nabadiidka waaye labadood ay jeelaysanay dukaanka isu gardow gurweedka toosna usa dhisani oo difaacna lahayna ayla jeelaysaneen leannoona nimankan adoogka dadki daadkaba burburyo asku reebayaan ka baaqeen markaas kabaada walaay hale iyo walaay horumare maduu nimanka nabadiidka isku reebna
waayahay dhugunsiyaalkaasay walibaha ee guddoomiyaha degmada xudure ee gobolka bokool oo si toos ay qato teleefonku siin ku warmaayo iyadaa maasinta mudane
kawaadir primary and secondary school dugsiga hoose dhexe sare ee kawaadir tini badan iskoolkii bulshooysinkeediyaani kawaadir primary and secondary school adda kolshayni deeri kalaylisiya baawadiis ku kaha fidhiga walbarashonkooya dugsiga hoose dhexe sare ee kawaadir keedka ilmagu kolba dhinigoo laku feedadow kawaadir primary and secondary school kula lahan abaabuli kini laha diyaariyaay koy arag walbarashooda kaamilka ohoo lakiinka diyaari kawaadir primary an secondary school korhor ho kedintay miirkooban yaalanka kedtoonsi abdana koy awlaada kawaadir primary and secondary school kawiirnimi wallan bare kasanshoma ma jaradaayang agoonti owasikeefyaaya kawaalaha kala deer owlaada way ku dhisee barashooda diiniga imaadiga kawaadir primary and secondary school maykinka diyaaraha maalimin khibrad iyo aqoonban le maadooyinkiyo dhikaayaan haddana maskan furno maasha allah ay maalinnimaadiyo muddo badannaha ka gudi jareen huule maalinnimaada maadiidiini ini maskanta kashubaayangna muranka jarna meelo waldadka baraayango mukutabaayo sheegay ini maaliminta kinka diyaara kabaadir primary and secondary school iyo iyinhaano ajaaniib eh
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ee ku guda jirna cabdirashiiraashka ayaa barnaamijka saari waan siina daras ee akhiray haraabta kuna degmada tambaydhabo iyo waliba iyo geebga shirjiraad iyo qowdan gudaha magaalada tambaydhabo iyo inta badan iyo ku hadalen saqaaqi qofka dilay ee magaalada gaalkacyo ee maamulka galmudugga haddaba gudoomiyaha haweenka degmada tambaydhabo haawo sokor cali mararqato teleefonka ku weydiiyey arrintaasi iyo waliba iyana ka jawaabtay
الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان شعب وإنها كفر قلبات meel walbiyo roogaan siyo indhuhu sidahayaan iyo idaacadda warsan iyo wariyihii meel laraayaso si tooska isaha iyo maantiyo salaaminkiin salaamku dib meel laraayo adeeg wali qaban ihe shirjaraayid oo isahaa lonku hadalaayo dhibaatadii linjeeshadii dhalinyaradii koonfur galbeed aan dhalashay lankajeeshadii galmudug iyo gaalkacyo marka wali ku hadalaanay dhibaatada meelo taalla iyo meel raaysa arxan darrada ee dadka landili madakawood wali tacsiyan diraanay dhammaan shacabka koonfur galbeed meelwalba iyo roogaan wali lahayna ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ilaahay naxariista dhalinyarada garanta ku xaq daran iyo dili oo meel raay siyado oo shaqo aan baxeen meel raay shaqaysaasho dalko kale aan seedan dartiye lambaadi iyo wali kale baaqan diraanay dhammaan shacabka koonfur galbeed meelwalbi ka noolaan wali raanay dalkeedaas anface lanwalba dalkee anface haddii iyo roogaan meeladaas ee koonfur galbeed meel ku mid inti tuman qof liskiira halgee mal dila fadne inti shan qof liskiira halgee mal dila fadne naaniga wali andhika maase ini soomaali soomaali iniskahayna yeeda midigta koor meelasayti usajara dhibaato badan meelasi beerta dartiya wali eraanay difaanka nagada maadaama madaxweynihii koonfur galbeed dadla qaadi ini dibudigi lasoo soobdii doona ini xaqiiqangaare la soobdii doona ini guddi lansaari doona oo an baxaw may lagahay meeliyo hata kanolan iyo dhibaatada lankujeysidid waayahay een haraabto ku nool degmada tambaydhabo adiiba guddoomiyeeta een eh, may hadda kulanshaa ku beegay arrinta mar hore dhiidi een may mar horen ku hadal waayan haraabto
xaabta may lagahays muddo saddex ber lakurow yahayti wali may lagahays geeka hanka beegana iyadoo shalay maalintii iyo halka adduunka hayti barnaamijkii qofsaayo falaayeen aan suurta galwayti inay qobdan lama xafladood iyo isku laqiib xafladii iyo iyo baroddeeq iyo isla qobdan aan suurta galwayti walow may lagahays maalintii inka horeysa falkadhiyahay maamulka degmada oo aan kumid ahaa iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay islamarnimada jirjarayd qodan iyo geek weli maylaraayska kulmanayay dhammaan tubanka xaafadood iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka taas oo kale xildhibaano ku dareeran baarlamanka ee koonfur galbeed soomaaliya oo ee haween ya ya ya maylaraay qaybasha shirka bitunya in isu kooyen tirada welina ku baryayaay si hora maahane wal qobdi maalintii kowadana qowdi barardiiqa la soobi maalintii kowadana ku hadal dhibaatada saari laakiin wali tusaanay dareenkan ini hawdarsan ka koobanayn wali tusaanay dareenkan ini meelaraaysadon ka koobanayn dareenkan wali tusaanay ini maalin walba inu ansurugna dhibaatada lanjeysida dalkaana iyo dadkaana lanjeysida inuna ku hadal ansurugna mahane mahayna maalintii kood oo geedka meelaraaysa ku hadalan dhibaatada dhiibi fahante waayahay een een shacabka ku nool oo inta badan ku jeeda deegaanada eh, koonfur galbeed oo dhowaan uunba eh, inta badan dhibaatadan ku jeesida eh, maamulka galmudugga een horeyaan dhiidi marka eh, haweenka ama haraabta ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada tambaydhabo doorkinka eedan arrimawasay meeya
doorkanka eedana weli doorta dhibaatada meelo ku dhiyahayta dadka ka dhiyahayta ya ayaa meel raaysa kaalinta kood kugu darna kuray kala dilaa ay ahay dhali gabaran dhaladi gabar kale dhalo tawsa dhaliya roogta marka dhibaatadan ka badan oo hata dhiyahaysa haweenka si toosay ansaanay ahaysa taas darti ayaa weli meel raaysa qasadka ena ini madaxweynaha la hadalna xildhibaanada la hadalna haan federaalka la hadalna haan degmada meel raaysa baydhabo kanoola la hadalna maamulka koonfur galbeed la hadal shan federaalka ka gaar la hadal siyaasiyiin dhammaantood meelweelbiyo dhowaan oo koonfur galbeed dhanqaladan la hadal intaasa dhibmay la raadisay wala saamaynta minkuwendadaasa waliyasa si toos aya warininkaa badaasha boogta Een, waayahay marka haraabta ku nool magaalada tambaydhabo ee, naftirteeda markilan feere ee, wadana kulan wacyigelin oo dhallinyarada ku wacyigelin ay siiyo deegaanadii oon ka shaqaysadaan
haa wadna ee sababto ee ee wali waxay tahiin maalintii kood oo la qodan iyo horta la walba oo meel dadka oo soomaali meel hoos adduunyada ee adduunyada dhan dadka isdhex galayaan keliya mee koonfur galbeed dadka la imi safarano meel kale ka shaqaysaan micnihiisaasmee dadka oo dhan yaa wali buaha meel lagaa bini aadam oo dhan yaa waliba ka shaqeeyay lamba dalka ismadaasaytiisan argow inisi jaanis shaqowsu ku helo argow yay ee ka shaqaysay kuyaaba dadka dadka dhammaayhaan dad iyo dhalenmas iyo meel raaysa ka aftirsan ini meelati hokutaan inta shaqaan hoogan marka wala iska dhex noolada kor wala iska dhex shaqaysan kor wala dhibaato ee male ini soomaali dhatiya soomaali dhatiya lakafa quuqon walaayar meel raaysa qaabdarada iyo lata ini midibta koor soomaali dhatiya lahajinabi balshay ambahi sheeday meel raaysa uganda sheeday mis meel raaysa south africa ambahi oo kale ini soomaali dhatiya dadmakaweela wali nagadaas nasiib dari nagadaas wali dheganay soomaali soomaaliya le saas darti ayalan ku aamusnaay nin wawad iyo ka sheeqaysnaa laakiin hata maalintii dhibaatada dhiibi in maalintii lamaad oo dhibaatada kala dhiibi in maalintii saddexaad in maalintii afaraad oo miidka hata la dugaay ee meel la raaysa laleeyay dhammaantiyo wali ay sheegahayna iniyoos kukuneedan meeliyo rugan wali xoole iyo qabaha qaadalankii la dhacona meel la raaysa walaashiinaas kukutaba lafahaansha iyo naftiyo iniyo ha badbaadiyaan haddii dalsho dib u furaysadan meel la raaysa deegaan soo geege deegaan barwaa kasooraya ha ku jeedan si la wada ogi koonfur galbeed weli goha meel oo meel raaysa ee lahay ambahanta lahayn ilaahay maahane yow dadka dhanga deegaas wali laba labaati afar saan sheegahayna telefoonka kala hadalni idaacado ka hadalni facebookada ka hadalni meel walba oo unagadaasaysi kala duwana weli dhana dalkiin ha ka nagda in badan lahaata safaraha ka jaran dalkahan jeedan so marka wali ka baraarujiyaan lan walba ini sababjay hamaalada dalshayda fidka hamaalada haddii soomaalida ba meel raaysa iyo negative lan oo oo lambadan ka kala midigta koor iyo negative anti midigta koor lakii weli fadhi weli roona dalka kii ka inaad ka shaqaysato waana in sheegahayna labaati afar Wa- waayahay guddoomiyaha eh, ururka eh, degmada tambaydhabo dhinagii haraabtiyeeta marba haddii arrintaasaysan ku hadalin la xiriirtana eh, maamulka galmudug haraabta ku noolaan iyona siyaaramoogun iyo walanqobda ama ku hadalaan
maamulka dermiga haweenka kanoola ma la xariir sababtooda la xiriira waa inayna sheegana maamulka galmudug haweenka kanoola wali may la raayis labaatan iyo afarta saac oo una hataa dhaafni idaacadonis may la raayis facebookada ku erena wali roogana dad andadadi galmudug degmada baydhabo kanoolan ganacsate hanta muguuraan ele haddii isin dadnimo korkinta jirta dadkaasaytid gacantiin gurka daalayaren saas dartiya may baan dhikamaasa ini dad insurum nabad salow iyo onhayna unug dadka masaakinta dalka kikan datiska noola ma ma dhibaateeyaan dhibaatadan shaksi jeysada inilan masaakin ee dalka datiska noola oo masaakinnimadu inta la rooga geeka una ogna inanu ku itaal badan itaal badanaantaan dartiya unan dhibaatayna madhiyaasha marka dadansurumba ma ini dhiyada dadansurumba ma ini may la raaysa shacabkana maayaha la badbaaday dadansurum meeshaas dartiya ayaan la xiriiri waayo waayahay marka ugu dambayntii een, ah, marba haddii jawaabasaysan kula kulantay haraabto ku nool eh, maamulka galmudug ma aadta doorka kiking ama tallaabadiisan qaadan doontaan
tallaabadooda qaadan weliba horta landadshay shaldeetiyeena landadshay meelkala ka nooloena landadshay hatab xaanoona xabsa ka jaraano xaanoona may la raayso madii safarayo hanagadeena baawartiyo haroornen ini askar lahan fasa lacag fasahay loor tirmo mamoodo kortaan daga wariya shaqaysado guri hal qof baxoy leena saas dartii horta weli nii haboona inay dadkaana dig hanagaden una ay sheegna dalkii hakanagadeer kubacdiyo kale diba gadaala landhikade laakiin weli ku haboona baadada maqan iniga aruri ilaaha aruri kor madi baadada koyta kubacdi madaaswalta laga barbalema leetaas waayahay dhugunsiyaal taasi walay baahay tahay guddoomiyaha ururka haweenka degmada tambaydhabo haw sokor cali oo si toos ah qata taleefonka idaacadda warsan iyo ninku warmaasiyeedaha maasan dabarow
bushra borosto ambargar balas maqaayada hungurada ee bushra bigi buura dhawaayan boholahan aruursadaayan berdi gaboofkaylan arigaw biilil mehergelaayo been foralina booli runga banka hasban dhegdi beertii raashiinkaa kartay bulshoy kooya ku bulqaa kartee baa raashin buuhulay ma'e karyow kallaka shalbariimeeya kookadaa bilaay hoobi hoo raashin ada umbugaaso dhedhayshay bariime'e ambaaha naaytay weydiyaasi bushra ankaseedaa ku bulqaasa kooya walaalayaal bilcda ii suurada nadaafadda bedin shay'i alaabtiyee si lahan suubiiba baahidii taberko gooyase raashiinkee hor lahasiin baaldheka waboobismiin kusugu doontana dharasba anka beega maasan run habbattii hay aragdeena busoy habaha kooya busra borosto ambarger brash ashidaya waybaa ku helaasana borosto ii doorage
waayahay dhugunsiyaal qaybo ka hore barnaamijka kulanku warsan iyo kuguda jirnaa waliba wada sinkalaha miin fayna idaacadda warsan oo dareerta barnaamijka waliba siina dareersi ee cabdirashiid rashka akhyaray saala sanay waliba usaya aabo soomaaliyeed oo usa ku nool magaalada muqdisho walibana usmudo iska dhibaataysanaayay dalkaasi yamana waliba usadiridan hankanagaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya usoona sheegayni kuriya usa dhali hadda usarooga dalkaasi yaman waana usa sheegayni iyo kuree badanga ciidamada eh, dalkaasi yaman haddaba een, eh, saala sanay mar ana qata teleefonka magaalada muqdisho ana kala hariire iyo weliba aan weydiiyey bal nololis iyo saasoo kale dhibaataduusa kula kulmi dalkaasi yaman inaad yarata marka hore waxaan dhahaa leen qaxooti oo kunool dalka yemen ma garatay haye
haya xaada meeshaas ayaan ugu adkaatay nacaasula laba caruura meesha ku dhowl ma garatay haye
aniga gabadhii waxaan ku tashanay ilmaha wadanki aan keenno sacuudi tarxiyaan isku dan wadanki aan tagno Mhm.
oo kadib irsaaqad ar ilaahay ar duurka ilaahay irsaaqad kalaas kalaasana ku heshiin ma garata walaal haye
xabsiga sacuudiga markaan dandan adeer macaan xoogaa nidaamkooda waxaa waaye marka ilmaha odayga oo wado ee, qayb waxaa jirta xabsiga wel ilmaha oo dabcan dad waaweyn oo ura wato waa meel lagu rasaasiya ma garatay aad iyo aad qayb xanaanaha jirta marka inta diyaarada ay kaaga imaanayso oo ilmaha xanaanada lagu hayaa jirto aad iyo aad saddexdeena ayaa na sawireen marka aniga labada carruur ayaa na sawireen anigana xabsigeeda ura ayaa lee geliyay ma garatay haye
kadib markii xilliga dahitaanka diyaarad dalgaar waxaa arkay warqadaan ku dhuufay waxaa arkay oo gudbiilka sawirkiisa oo kajeexan yahay wiilkee waay marka wiilka adigaa dhashay miya mise wiil kale
maya wiilii gabadha anigi wata tarxiilka la soo gala soomaaliya usoo socota kumana imaado haye
marka tarxiilka carruurta aan soo gala saddexdeena waa na sawireen wiilkay iyo gabadha labada carruur aan dhaw yani saddexdeena waa na sawireen haye
kadib markii xilligii dahitaanka la gaaray ee warqadii waxay ii keeneen soomaaliya mise tarxiilka ii keeneen oo wiilka sawirka wiilka oo kajeexan yahay ilaa saddexdeena hawla waa sawireen soo maha aad iyo aad
saddexana walaalayaalow wiilkayga aabay haye
marka saddex askar ayay ahaayeen way igu qoqosleen way iska dhidhiideen adiga haye
war cunugoo sheega maxaa cunugoo sheega maxaa aniga waxaan aqba anigu waxaan matala kara majartay haye
bas markii dambe waxaan dhahaa cunugayga aniga helin inta kama baxayaan dhahan haye kadib waxayna adee ku talaxenaata ama shabaqaada ku laabayna bes iyo tigidkaadaan qaada ee gabadhaada la dhoof waxaan dhaha aniga inaan inaan meeshaan ku dhintay iiga wanaagsanaa insha cunugayga fiilay ma garatay ha manaa waxay ku dhaheen wiilkii yar waad ka tegay gabadhiiyo adiga iyo xaaskaada baha maya xaaska gooye mana ugu soo tegay maba soo raaca xaaskayga waxaa yara xanuunsan ee safar ma aysan geli karin xerigaas haye
waxay jiraan daawooyinan qaadan oo laalo mama rafaati israaciilna mooqsi dhimanaaya meeshaase Aha.
sidan aniga aabe anaa adkaysi roon aniga baxan dhaadiya dad rafaat ma geli kartaa ma garatee haye
ma garatay ha waa ku maqlaa haye
marka gabadhii calaa iyo xal markaa labaatan cash meeshaas hogooyinaya oo binaadan ay caawiyaan waaye ayaan dana gabadha show dhimata kuliga sii dhaca gabadhi yarkeed ma garatee haye
marka waxaan ku fikirnaa yar in laga xoog badan ay ujeeda ilaahay aan kala saar soo maha haye
isla markii aan ilaahay aan sababa hawla walaa quwwata illa billah alayhi alazim taaya soo baxay anigoo raalli ka ah diyaarad markii la soo saaro oo kuuqa fiirnaa cunugeyga meesha laga reebta diyaaradda oo ilmeyna soo raacdo ma garan haye marka diyaaraddan soo fuulay waxaan ka ilooba askar anagoo askara quwwata gaari markaa diyaaradda inta lagu saaray baabuurka askara kula socota maaha haye
askarti iyo askari diyaaradda taagnaan magaca waxaa ku qoran marka saddex sawir oo heesaas sawira ka jeexan laakiin waxay iloobeen ayaga warqadda saddex magaca ku qoran ma garatay haye
marka waxaa la yidhi meeshaan saddex magaca ku qoran haye dadka baxaayana waa laba qofood yaadhaga askariga diyaarad ag taagna iyo kudhaaya askari annagana waday haye wuxuusanama garabka ayuu ka qabtay diyaarad ag taagna garabka laga qabtay goomiya loola baxay waa garta waxa uu sheegay allahu aclam ma ma garanan karaa ma garatay diyaarad soo sheeg sheegeen waxay dhaheen oolka yalla diyaarada kuwa leeyihiin haye anigoo ilmeyna markii nadeer maxaanaan diyaarada soo raacay waaltaan halkaan ay mada laba kun iyo tobankii xaaladda magaalada iskala tabatnadeen maxaan xogaa eh, ma- ma- magaalada geneen dabcan dabaqa aawadeed dabaqa jiraa weyaaska iyo xanukugeyn waxaan sameeyey isla markii baddaan ku laabay waaya xaaskayga ayaan u tagay dabcan waa dumar aad bay jecanta marka hore sheekada u dejiyo u dejiyo u dejiyo waxaan qabaan maxaanay horta marka hore waa xawla walaa quwata illa billah alay alcazim baan dhahay Eh, dabcan maxaan dhahay wiilka shalay ilaaha nasiiyey haye
awoodda ilaahay een awood madax oo naga xoog badano maanta oo dabcan aan anaga lacagna waysin macnahan waysin Haye.
gacantooda ku jirtaa Haye.
Ayay gacantooda ku jirtaa gacantooda ku jiraa Mhm.
marka adduunyada kaykal ayaa muwaandaan maalintay noqotay cunugeen nool waan kuli doona ma intaasoo oo jirta taana maanta qaxooti ayaan nahay wax ma haysano ma dacwoon karno lacag ku dacwoon ma haysano nolosheena ayaa la xarbinaynaa Mm.
ilaahay kala saarana ilaahay bedelkiisa bedelkiisa bedelkiisa nasiina ma garatay waaya alxamdulilahi rabbi alcaalamiin adiga gadaashada oo ilaahay ugu deeqo shan caruura gadaashiisaan dhalnay haye wiilkiina sidii aa ku laada ilaa hadda sidii aan kula hayla awoodaan ku raadsan maana waayn dabcan dowladda xagga soomaaliya ma joogto sidii caloo- caloo- caloosha asageed aad bini aadana u sheegay ma jiri maanta kahor ma garatay waaya marka adiga dalkaasi goormaad gashay sababta lagu xidhan maxay tahay
aniga dalkaas niman waxaan galay sanadkii markuu ahaa two thousand fourki haye labadii talaad iyo waxaan galay waxaan galay aan galay xoogaa iyo minjo marxaladii xoogaa lagu adkaad nolol maalmeedka iyo xoogaa iyo dhaqaale darro iyo balaayaa nagu darada marka aniga xaski aan ku fikirnay waxaa aniga xaski aan ku fikirnay in aan noo noloshaan karoon aan raadsan ilmaana muslimiinta naga saaran ilmahan iyo kharaabna layskuma keeni kar ma garata walaal aad iyo aad ilmihii qaabkaas ayaan kusoo wadnay ayay qadartaas ku dhacday marka intay maal waa noqday markii u laabtay shan caruur kala gabadha ilaahay iga siiyey dabcan dagaalaa ka dhacay yemen marka dagaal sacuudiga kusoo waran wadankaan dan dagaal kasii dhacay haye waan soo laabtay duunan ugu soo qaado qaxootiga intaan ala keenay anagu ilaa hadda qaxooti ayaan sacay meesheedaan joogaa mootada laba lugaa ilaa carruurta ugu kharaabo jira ma garatay aad iyo aad mootada laba lugaa ilmahan ku biishtaa kaga kharaabtaa marka ilaahay qadartiisa xaqiyaa dilaacay gabar oo soomaaliya xabsiga ku jirta sida tarxeeda soomaaliya soo socto aad iyo aad ay ay ayaa markii wiilkii bandaradaas iyo rafaaska oo aas ayay ee ka damqatay cunugan waa cunug yaro sagaasana jir ma garatay cunuga aad dhashay meeqaa sano jir u ahaa sagaasana ma wala sideed bilood jiray haye gabadhana aftani bara jirta ma garatay haye
marka eh, gabadhii aata ka damqata waxaa dhaha wiil hadda maa soomaaliya meesha ku maray cunugan soomaaliya saan u daawayar xabsigaan oo weydiisa weerarkiisa aaba way is wareerteen ma garatay haye gabadhaas addoon ilaahay ii soo diray maasha allah tabaaraka allah khayr allah sii maanta meel ay dunida ka joogto ma garanayo ayaga gabadhi sawir qarsoodi ah aad soo qaadda ma garatay haye
bas marka soomaaliya ay timid facebook ay soo dhigtay gabadhii waxaa aragtay marka gabadha aniga aan kaba gabanayna adeer yihiin haye Aad aragtay haye markaas gabadhii waxaa tiri cunugan wuxuu egyahay ilmaha xaaska iyo xandiya laacag ilmihii xandi ayuu egyahay aad iyo aad
bas gabadhii sawirkii muddo shan bilood ka bahoreysa haysa waxay cabsanaysa waxay من muruq u noqotaa hadda u sheeg ma garatay haye markii dambe ayay wallahi ay iskiimansateenino dhibkaas saas saas saas jirta ma garatay haye aniga marka telefoon oo weyn oo daban tuurka igu soo tuurta maba aan haysto waxaan sameeyey anaa aday mulis daxsaarina mootada is haystay si aan sawirkaas aan soo ar gurigeeda ugu tegay ma garatay haye sidii gabadha ugu tuurtay marka arka waaba cunugeeda tilmaamo maasha allah tabaaraka allah waxaa waaye sanka iyo gaalo badan indhaha uyagaa tilmaamo haddana waaba cunugii aan fiican dhiig qof oo hilibkaa intaalumeysa maaha haye
marka walaal maxaan arrinta sidii u dhacday intaan imaaday meelo badanaan ka taba wareegay dabcan ma haysto lacag ma haysto oo dabcan inaan maanta xafiis kasta aan galo ood tabarta awoodii aan ku sheegana ma haysto ma waa garanayaan.
markaad soo laabatay ee gudaha dalka ka soo laabatay magaalada muqdisho Ah.
ayaad degtay marka yaa ku qaabilay ee aad la kulantay
qof biniaadama waalidkay hooyay abooskii waa yeelo waxba aanan haysan ayaan kusoo degay ma garatay haye waktige ahayd waktiga aad soo laabatay marka imaanaya adiga labada kun iyo waxay ahayd adiga iyo iyo iyo iyo iyo lix iyo tobankii laba kun iyo shan iyo tobankii dhammaantii meelahaas yakin adeer aad bi- eh, soomaaliya kusoo noqotay haa muqdisho imaada haa waaya markaa imaatay eh, adigiyo xaaskaadiiyo gabadhii kale kula socotay
maya gabadha gabadha abo soomaaliya keer waa noqday faan marka cunuga laga soo raftay gabadhi soomaaliya keer two thousand tenkii horaa ka noqday waaya marka hadda adiga waxaad joogtaa muqdisho marka maxaad qabat war in adeer nolosheedaana waxaan wataa mootada laba lugood oo laba labada lug lama taqaan adeer ah aad iyo aad laba meelaha ayaa iska urura laba door saddex door waxaan ka helay leedeeda carruur waalidiinteeda aan ku maaraya ma garatay aad iyo aad
marka marka ilaah ayaan baryaa ba- qof la baryan ilaah wax ka fiican ma jiro samaha waaya marka eh, muqdisho aad joogtaa eh, waxaan arkaya eh, baraha bulshada inta badan sawiradaada iyo muuqaaladaada ayagoo yaalaan marka eh, maxaad dalban lahayd
walaal maxaa aniga waxaa kulle waxaan dalbanaa waa horta marka ugu horeysa ilaah ayaa keliya taas oo weydiisanaa midteeda labaadna ummadda soomaaliyeed waxaa aniga muwaadin ahay samaha aad iyo aad dabcan horta waxaa iga maqan muhiimadeeda waxaa waa wiilkaas soomaaliya idinka ku maqan yahay haye
dabcan wixii wata waxtar ana kulley soomaaliya waxaa ku maamaala sawir muuqsanaad ka dhan noloshaani aan ku sugana qof kasta oo binaadana wuu dareemi karaa sama haye waa kaas walaal macana codkaygaan dhiibana kulley ummadda soomaaliyeed waa inay wixii bacdi iga caawin karaan hiil iyo hoo sida cunugigaasna laygu caawin lahaa oo dabcan laysu xariirin lahaa oo nolosha cunugigaas iyaa iyo mukuleela iyo wax la cunaa cid binaadan oo kadhaas ma jirto jira sagaal sano mustaqbalkiisaan oo ku lumay haddii kuwa mustaqbalkii lasoo dhisayoo rabaa anigina awoodka darmaanta uma siin yihin laban samahan haa haddaa maanta la yidhahdo indhaadana ku bedelanaysaa saa cunugaaga goosh indhaga hataa inaan u bedelo diyaara waa samaha haye
waa taasa walaal macan marka kulley tala ilaahi iyo ilaah saas iyo ummadda soomaaliyeed walaal macan iyo dowladda soomaaliyeed waaya aada u mahadsantahay walaal Ayaala.
daynab how inta ku qoytimay daarudawa hosbitaalnamay daarudawa hosbitaal usmay daarudawa hosbitaal leylileemay foola isbitaal daawan yaaluwamay way diin dirikow diin lay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilowka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidii doctor maxamed abshiraa meele diyaarkinka eh iyo weliba indhomalkii dayaayo galangnamaykii dadaaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida ultrasom biochemistry iyo kan shaybaarka c b c a meele diyaarkinka ee horay indeera daarudawa hosbital
waayahay dhegeystayaal qayboodeen ka dambeeya barnaamijka kulanku warsan iyo samarayna idaacad warsan ee magaalada Tanbeydhab ee Nadareerta barnaamijka wali baa saaray waana siin darasiga khayraaya ana Abdirashiid Rashka ee dhanka farsamada waa Bilal Hamiin Faylan khayraaya rabbaani sheekh cabdiraxmaan waliba usaya doctorka howlgalowa ee isbitaalka horseed international hospital oo usuka howlgalow gudaha magaalada tambaydhaba haddaba doctorka marana ee, booqda isbitaalkaasi iyo waliba usin kurbey waxyaabaha usuqowda isbitaalka iyo saaso kale adeegyada inta badan usa aan ka faa'iideeyo shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isbitaalkan eh, aasaaskiisu dhowr sano ka hor ku ahaa laakiin xilliga la bilaabay ee la furay ee albaabada loo furay sanadka hore june twenty five buu ahaa Eh, laakiin asaaskiisu intaa kusii horreeyey isbitaalka eh, muddaada sanad iyo yuu shaqeynayaa isbitaalka muhiimadda loo aasaasay waxay tahay in bulshada adeeg caafimaad oo rasmi ah oo dhab ah inay hesho oo bulshada wixii u bahnaayeen ee xamar iyo baahiy u aadi jireen inay ka maarmaan hadday noqoto dhakhaatiir aqoon oo tayo leh hadday noqoto qalab caafimaad oo heersa ah hadday noqoto shaybaar casri ah hadday noqoto dawooyin casri ah ama dawooyin tayadooda ay ay- ay fiican tahay taas marka anagu ta ku dadaalnay een, waxay muhiimadeedu ahayd in anagu iyo qalabyada casriga ee dheeraadka ah hadda hawshooda aan wadna inaan keenno insha allah in bulshada eh, loogu adeego Eh, muxuu ahaa een, dhakhaatiirta dibadda ka iman jirtay tusaale ahaan eh, muxuu ahaa eh, dunida ay u aadi jireen muxuu ahaa dadka dhakhaatiirta tusaale ahaan oo kale xamar oo kale iyo in halkan aan ugu keena baydhaba soo dhakhaatiirta faruuryaha oo kale oo casri oo annaga ugu horreynoo keena kuwa indhaha oo kale waan keennaa oo qalinada indhaha waxaan haysankii dhagaan keennay Eh, waxaan keennay cagaarshowgi lafihii baan keennay Eh, waxyaalahaas oo kale aad baan uga faa'iideyna ummadda because dadku waxay aadayn xamar iyo hargeysa iyo meelo lamid ah laakiin kiis marka way ka baaqdeen oo halkii meeshaan ugu keennay baydhabaan ugu keennay adeegyadaan keenno kuwaasaa ka mid ah waayahay marba haddii adeegyadaas aad keenteen eh, markaan fiirna eh, qaliinka oo kale ama eh, faruuryahaas aad ku dhawaajisay oo kale een, bulshada inta badan ma idin imaadaan isbedelka ma u badan yihiin markii loo fiiriyo eh, reer baydhabo wallaahi aad ugu badan sababto annaga faruuryaha waxaan samaynaa waa bilaash because hadda beri- beri- beri dhaweyd waxaan qalnay lixdan qof haddana waxaa ballansan in ka badan intaas waxaan ka dhiganaa bishii sanadkii laba jeer inaan keeno dadka marka way barteen way u baahan yihiin baahidii way taagan tahay sababtoo ah een, waxa weeyaan muxuu ahaa baahidii dadka hadda aad u barteen oo annaga hadda qofka aan u faa'iideynayno soona qofkan hadduu xamar aadi lahaa lacag waxaa kaga bixa dhowr boqol oo doolar ah annaga iska da inaan lacag ka qaadnay bilaash baan oga dhignay waa dhakhaatiirtii dibad u aadi lahayn baan kugu keennay muhiimadaan ka leenahay waxay tahay in dadku ay bartaan kana faa'iidaystaan waa eh, waxaad aad uga dhigteen eh, si free eh, waa in eh, bulshada baydhabo isbedel ay kasoo xirmaan ka xidhmaanay ayagu kana faa'iidaystaan mashruuca noocaasa marka dhakhaatiirta jooga waxaa sheegtay inay eh, dalalka kale ay ka yimaadeen marka maxaa idinku dhiirigeliyey inaad dhakhaatiirta keentaan oo sidaasna b- eh, aad samaysaan والله horta anaga eh, dadku inta badan ajaanibta jeceliin laakiin anagu ajaanibku maana dooran magaca dadka inaan dhana ajaanib baa noo joogta anagu kuma faana ajaanib mana jecelin xaqiiqata marka runta ka hadlo laakiin anagu waxaan eegnaa aqoon aqoonta ama ajnabi ha ku jirto ama soomaali ha ku jirto marka anagu waxaan dooranaynaa waa cv waxa weye education aqoon marka taasaa marka waxay keentay in dad ajaanib ah oo khibrad lahaa inaan helnay nasiib wanaag dadka inaan marka lacag badan ku bixino oon keennay muhiimadda intaas weeyaan oo marka annaga maaha in ajaanib aan noo joogto kuma faanayno annagu dadka soomaaliya dhaqaale soomaaliya ka jecelnahay noo sharaf badan kana ixtiraamnaa walow dhakhaatiir soomaali nala shaqeeyaan isbitaalkanu qaybo badan buu leeyahay qaybta bukaan jiifka iyo qaybta bukaan socodka bukaan socodkana aad baa loogu yimaadaa magaalada baydhabo hadda si fiican baa loogu bartay hay-adaha internationalka haddii ay noqoto msabta io m hadday noqoto hay-adaha israelka way ogyihiin qaar baa nagu soo xidhmay kuwa wasaaradda caafimaadka aad bay xarkan isbitaalka ay ku xidhan tahay halkan ay ku xidhan tahay noogu yimaadaan Eh, waxaa kaloo ka mid ah hay-adaha waaweyn ama shirkadaha waaweyn sida hormuud oo kale naftooda wana soo booqdeen isbitaalku marka maanta maasha allah bulshada een, waxqabadkiisa bulshada laga dareemaya oo bulshadaaba een aan ka helnay jawaabtu waxay tahay in anagu ilahay idinki anagu waan dadaalnay anagu waxaan rabnaa inaan waxa weye ummadda wax u qabanno magac ma raadino suncad ma raadino lacag ma raadino waxaana waa wax iska iman doona insha allah laakiin muhiimadda waxaan saarnay bulshada inay wax helaan horta wax tayla ay helaan kadib anagu waxaan raadinaynaa ama dhaqaalaha noqoto ama magaca noqoto waan iska helaynaa waayahay doctora waxaa jira eh, dad kale oo danyar ah oo qaliinka iyo adeega caafimaadka ay u baahan yihiin islamarkaasna aan awoodin eh, xarumaha caafimaadka inay eh, kharashaadka ay bixiyaan marka dadkaas oo kale isbedelka markay soo booqdaan qaabna aad u- eh, u soo qaabishaan mise waa ayagana sidii dadkii hore loo marsinaa wallaahi isbitaalka eh, isbitaalka annaga ka shaqeyno waxyaalaha ku caanbaxa ka mid ah iskauntiga annaga kharashka qalabkaan hayno xamar meelo kooban buu yaalla hargeysana ma yaallo soomaaliyana maba yaallo baydhaba annaga keliya hayno qalabka kharashka inta allaan ku khasaarinay waa muhiimadda waxaan u fikirkii waqti wixii aan u goynay ee nidhaha lagu baadho waan ka discount fiican baan u sameynay weliba taa ayadata dadku inta badan ma awoodaan oo noo imanayaan tii marka waxay keentay haddii maanta shaq noo timaado laba qof ka mid a waxaa laga yaabaa inaan ama lacag aan laga qaadan ama wax aad u yar laga qaado micnaha annaga isbitaalka haddii aan sidii aan ganacsi u shaqayn lahayn oo kale ee, isbitaalku maanta halkan ma taagnaadeen annagu ilaahay bedelkii wuu nasiiyey dadka markaan u naxariisanay dadka inta badan ruux ama waxaa haysta ama haysanin discountku aad baan ugu samaynaa dadka u naxariisanaa dadka waan soo dhaweynaa ilaahay wuxuu nagu bedelay bedel kale oo ka khayr badan marka annagu xaggaasaan waxa weeyaan bedelkaasaan ka helnay waayahay waxaad sheegtay in eh, qalab casri oo weliba eh, soomaaliya iyo meelaha qaar laga helay in uu yaalo isbitaalka marka maxaa idin kalef idinkoo qalabkaas casriga haysateen in haddana eh, dhanka qarashaadka aad saas u yaraysaan wallaahi muhiimadu waxay tahay dadka qalabkii u baahan yihiin baahida way jirtaa ruuxii dhaqaale ma hayso marka inaad ku xidha maaha maadaama qalabkii qarashkaas ogala aad keentay inaad ku xidha maaha dhaqaale intaa lagadaada bixinayn nin kuma saarayo kombyuutarka ka mid a dhacaanada ka mid a kan wadnaha ka mid a kan calooshii ka mid a waxyaalaha dhan mar qofka wuu kuma xujaynaysa qofka hadduu lacagta bixin ahaa hadduu bixin waayana qofka waa inaad u naxariisato laakiin annaga muhiimaddu waxay tahay qofka in looga faa'iideeyo caafimaadkiisana uu helo oo taam ah inuu kharashka muhiimaduna qalabkana uu ka casirsan yahay kuwa hadda beedhaba yaalla oo adeegan caafimaadka aad raadinayso ama cudurka aad raadinayso si sahlan baad ku arki kartaa ilaa adduunka waayahay yani da- baydhabo markii loo eego waxaa ku yaala eh, isbitaallo fara badan oo dhakhaatiir kala duwan joogaan eh, goobaha caafimaadku ay kasoo bateen isbitaalka horseed muxuu kugu duwan yahay isbitaalladaas kale Een, taasi bulshada dhanna way og tahay wuxuu kaga duwan yahay hufnaan adeeg waxa weeyaan sarreeya caafimaad adeeg tayo leh Ee, iyo qalab casri ah qalabkii casriga ahaa waa saan soo sheegnay kii wadnaha kombyuutarka caloosha kii gudaha dumarka laga gelinayay kii nahtaa la saaray xiniyaha la saaray xiidada la saaray hormoniska dheecaanada si wax lagu ogaanayo digirta hadday yaraadaan kuwaasoo dumarka aada u saameeya raggana aada dhalmadana saameeya waxaa kaloo ka mid a muxuu ahaa ee, shaq kuwii xinjiraha beerka lagu baadhay qofka markii ama shaqa qalin gelayo kala beerdheemaya annaga hayna marka qofka dhiigaraanta sheegayay mashiinadii casriga ee shaybaarka ee dawo inta badan beerdhawo way taallaa kuwa badanna ma yeelan anagu si gaaraan u keeno oo kwalitooda aan kontroolnay waxyaalahaasaan beerdhawo uga duwanna walow ay jiraan beerdhawo isbitaalkana wax kale naga duwan yihiin laakiin inta badan anagu waxaan hayno sidaan ka warqabno wax la keeni doono dhoma hayo wax beerdhabo yaalla ma yaalaan kuwa hadda aan soo wadnana wax beerdhabo yaalla maaha waayahay een, isbitaallada inta badan waxaa ku bareefad ah oo shaksi iskale oo inta badan ay ku howlgalaan baydhabo marka shaqaalaha oo kale markii loo eego isbitaalka eh, ma jira eh, dhalinyaro asiga shaqo abuur u sameeya oo hadda ku howlgala eh, isbitaalka wallaahi most of them dadka anagu marka isbitaalka bilaabayno isbitaalka shaqaalaha waxaa ku daran xirfadooda aqoontooda shaqaalo badan baan shaqaalaysiinay qaar badan waan waan tababarnay bilaash baan ku tababarnay qaar way ka faa'iidaysiin hadda xamar iyo meelahaas tagan qaar habay dhabe joogaan oo waan fasaxnay oo ayaga dana kale shaqo kale ya helay inta badan anagu shaqaalaha shaqaalana waan tababarnaa shaqaalahana shaqo abuur baan u sameynay kuwa hadda nooga shaqeeyo dee wadanka mayna shaqo ku haynin marka isbitaalku mar walba wuxuu diyaar u yahay ama heegur ugu jira inuu shaqo abuur sameyn dhalinyarada ay ka faa'iidaystaan waayahay een, marba haddii xarunta aad ku furateen baydhabo ma jiraan xarumo kale oo gobolada dalka soomaaliya aad ku furteen isbitaalka oo hadda ku howlgala maya isbitaalka hadda xaruntiisa koowaad ee dhaban ka dhigna oo laba qaybood oo waaweyn oo ballaaran laakiin hadda qorshaha dhow oo ay ku jirtaa ama oo noogu jirtaa inaan koonfurta soomaaliya inaan gaadhsiino insha allah maadaama adeega caafimaad ay baahi badan ay ka jirto waa noo qorshaysan tahay insha allah waayahay ugu dambeyn doctore een, eh, bulsho badanaa ku dhegeysanaysaa dhanka caafimaadka doctorka takhasusaa tahay eh, baaqaada iyo waxyaabaha soo jeedinaya Ee, anigu waxaan soo jeedinayaa cudurka horta ilaahay baa keena caafimaadka ilaahay baa haya laakiin cudur walba sabab buu leeyahay sababtiisana waa wax la ogaan karo haddii ilaahay uu dadkan ka shaqeynaya u fahansiiyo bulshada ha fahmaan oo xarumaha caafimaadka ha ka warhayaan oo dhakhaatiirta ha ka warhayaan oo ha la xidhiidhaano wax yar oo laga daweyn karo oo dawladiisu ay sahlan tahay iyo dhibaatadii aan isku badinin ayaguna ha ogaadaan bulshada mar walba inay isbitaal caafimaad inaan beer iyo beer iyo hebel iyo waxbaa saasa dhowaanta caafimaadkoodii oo liitay ay ku imanayaan marka waxaan oran lahaa bulshada inay ka baahsan xilli horena wax wax laga qaban karo inay intay joogaan ha gaaraan baahiyada caafimaadka adeegyada caafimaadka xarumaha caafimaadka
maasha allah markabkan wiilan badana michael yaabti maalman koob maane muqdisho lay roogay markabkii ayuridoona markaasadhay ku haayay mujjay markab buu markiinku horaysiyo markab walibilow muqdishada haroro faday usle amlaaka marmar birtamee ku reebow iska baydhabo dhanweda boqolaal baqaar horsho waa maali baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow bes ow calaamadu hormar leydheh afkaha kulubati baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow suugii bakaari hirin dhalabkii hadaay barma baradamba bahanaray baqaar baabshay in haynuu baqaarka qalabka dhismooda ee ee walaalo oflow dekadii banaadir baabuurtiis iskaba baalgelinyin buyalahasiyaha bartiiraya bakaarka walaalo oflow oo baydhabo kiyaalo qabshoo laiskugu bogdhike yacni from dawaytu dekadii banaadir bacdeen bakaarka walaalo oflow aywa irbadooma dhammaan adiiba kooyha arag oflow bakaarka qalabka agabshay way hanisdumi isba baalgelinyina buuha bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow baadii lanshe bakaar iyo agabshay bidhaan i gadamawshe bulsho iyo doogshe qalab dhismiyi dhabiilnimaadis dhiminyi inhayna dhammaad
madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh shaakir iyo weliba usaak warbiyaya iniyo hadda gacantaha ka dhigan dadka dili afartii qof oo laga dilay dureedka magaalada dhuusmareeb ee maamulka galmuduga haddaba sheekh shaakir maruse shirjeed isuqabday magaalada dhuusmareeb iyo weliba usaak warbiyay arrimoogase iyo saasoo kale sida ciidamada maamulka galmudug iyo unwidan dadaalada keedinga dadka inta badan iyo laga dilay deegaanada maamulka galmudug arrintaasi inay ahayd arrin aad iyo aad u xanuun badan laba dhacdo oo dhacday oo midna ay ka dhacday dhul ka xiga bari magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug midna ay ka dhacday magaalada gaalkacyo labadaa dhacdaba waxay ahaayeen laba dhacdoo ku dhacday dad walaalo ah ee soomaali ah gobolkood arrin marka waxay ahayd laga xumaado arrin aan horay u dhici jirin oo aad iyo aad u liidata arrimahaas xanuun aan ka xanuunsanayno ayaan waxaan u qabannay waa saxaafadeedkan arrinkaas runtii laba dhacdo oo kala horraysa bay ahayd dhacdadii hore waxaa ku dhintay afar dadkii ka mid ahayd xoogsatada ahay oo aan waxba galabsan oo ganac isaga jira shaqadoodii ku jira ayakoo meeshuu ay ka shaqaysanayeen joogana lagu laayay dadna ayakoo midda ka dambe ayakana waxay dhacday fal ka dhacay magaalada gaalkacyo oo nin ka mid ahaa saraakiisha nabad sugidda lagu dilay markii sarkaalka la dila ka bacdina dadkii ehelada u ahaa ay kaceen oo ay dad aan waxba galabsan ay iyakuna laayeen marka laba fal oo liidliidata bay ahaayeen waana sii kala xanuun badnaayeen runtii arrimahaasna waxaa la dhihi karaa waxa ka dambeeya oo dhibaatada hurinaya oo soomaali isku laynaya oo soomaali aan xushmaynaynin walaaltinimadeeda iyo waalidnimadeedana aan garanaynin waa khawaarijta dhib kasta oo hadda soomaaliya dhex yaalla sababka soo jiidhahayaa waxa weeye qowl ama ficil ka imaanahaya khawaarijta waxaan marka soomaaliya oo dhan ku dardaarmayaa inay u midoobaan argagixisadaas oo iska xoreeyaan waalid iyo walaal midna maahan maahan ahal maamul ma matelaan ahal ma matelaan qaraabo ma matelaan dadka noocaas ah sidii laysaga qaba lahaa inay soomaaliya u midowdana waa ku boorinayaa waxaan aad iyo aad la wadaagahayaa ee bulshada soomaaliyeed ee arrintaa ka xanuunsatay caawa oo taariikhdu tahay lix iyo tobanka bisha lixaad labada kun sagaal iyo tobanka waxaa gacanta lagu soo dhigay gacanku dhiiglayaalkii dilay afartii hore oo ku dilay duleedka magaalada caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ciidamada amniga ee galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim dhibaatadii ay geysteen oo ay ummadda soomaaliyeed oo dhan u geysteen iyo dhibkii gaar ahaaneed oo ay marxuumiintii ahalkoodii iyo qaraabadoodii u geysteen wixii ay ka mutaystaan shareecada islaamka in la geeyo taasna waan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim waxaa kaloo aada iyo aad lagu daba jiraa oo howlgalkeedii u socdaa dhacdadii ka dhacda gaalkacyo ciidamada amniga culimaa'udiinka cuqaasha dhallinyarada hooyooyinka looma kala harin xanuunkaas ay ka xanuunsadeen daraaddeed inay raadinahayaan dadkii waxgeystay gobolkoodna aan rajaynayno in gacanta lagu dhigay sida aan ka helayno ila xog ogaal ah kuwa kalena gacanta lagu dhigi doono waxaan rajaynaynaa inay iyaduna guul ku soo dhammaato waxa weeye arrintaasi ma ahan arrin soomaalinimo ah arrin walaaltinimo ah arrin ikhwaannimo ah arrin ahalnimo ah ma ahayn arrintaas sababkeedana waxaa iska lahaa khawaarijta ah argagixisada ha loo midoobo ayaan leennahay ummaddaani meel kastay ku ganacsan kartaa soomaaliya meel kastay soconayaan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala arsaaqdooda meel kasta yeelay ilaahay wuxuu yidhi huwa aladii jacala lakum alarda daluula famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqihi wa ilayhi nushuur ilaahay waa midka ardada idinkaga dhiga mid sahlan oo aad ku soconaysaan korkeeda oo meeshii muraad idinka galaba aad u aadaysaan markaasaa ilaahay wuxuuna leeyahay ku socda geesaheeda dhinacyadeeda jawaanibteeda ku socda waxaadna cuntaan ilaahay risqiga uu idinku risqinayo qofkan marka risqiga la siinayo ama wuxuu noqonayaa nuuc walbou noqdo risqigu midkii afka laga cunayay dhagaha waa la iska risqiyaahoo maqalka dhaguhu waa risqi neeftu waa risqi afka cuntada laga cunahayo waa risqi indhaha aragga laga arkahaya waa risqi marka intii meeshii ilaahay kaaga qoray inaad ama aragto ama aad maqasho oo maqal lagaaga qoray aragti lagaaga qoray dhadhamin aad af ka dhadhamido cuntada lagaaga qoray aaryadii inay sankaaga gasho laguu qadara meeshay jirtaa laguu dhigayaa marka ummaddii risqigeediibay raadinaysaa markaa kadibna ilaahay meeshii uu ka siiya ayay ka cunayaan marka soomaaliya waa walaalo waa dad isku luqad ah waa dad isku diin ahoo muslimiin ah waa dad yacni ahal ah kulligood meel kastay joogaan waa sidaas ficilkaas oo kaleeta dadka ku kacaana ma matalahayaan soomaaliya ma matalayaan waa ficil xun oo ruuxa geysta in laga jaaziyeeyo mudan weeye waxaan leenahay marka walaalaheenna koonfur galbeed walaalaheenna hirshabeelle walaalaheenna kaleeto oo ahalada ah oo dadka marxuumiinta ahalka u ah waxaan leenaha samar iyo iimaan allah idinka siiyo annakoo dhanna samar iyo iimaan ilaahay naga siiyo waa wax nagu wada dhacay waana ka dhiidhinaynaa haddii alla yidhaahdo inta laga horkeenahayo eedaysanayaalkaas sharciga islaamka inta laga horkeenayo waxay galabsadeen lagu qaadayo waxaa aada iyo aada bishaaro weyn u ah in yacni gacanta lagu dhigay cawada dadkii ka dambeeyey dilkii hore ee bariga dhuusamareeb ka dhacay waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa ciidamada qalabka sida ee dhacdadu maalintay dhacday iyo maanta inta ka dhaxaydaba kuraad joogay ilaa ay soo qabtaan oy gacanta ku dhigaan sharciga islaamkana laga hor keeno waxaan leenahay dhammaantiin yacnii khayr iyo barako iyo nabadgelyo amni iyo istiqraar ayaan isku ognahay waana mahadsantihin wabilaahi towfiiq
kabaadir primary and secondary school dugsida hoose dhexe sare ee kabaadir tini badan iskoolkii bulshooysinkeediyaani kawaadir baramiran secondary schoola abda kolshaylideeri kalaylisi abaawadiis ku kaha fidhiga walbarashan kooya dugsiga hoose dhexe sare ee kawaadir keedka ilmagu kolba dhinigoola ku feedadow kawaadir primary and secondary school kula lahan abaawuli kinilaha diyaariyaay koy arag walbarashooda kaamilka ahoo lakiinka diyaari kawaadir primary an secondary school korhor ho kedintay miilkooban yaalanka kedsonti abdala koy awlaada kawaadir baramiran secondary school kawiirnimi wallan bare kasinshooba ma jaradaayaan agoonti awasikaakiyaayan kawaalaha kala deer awlaada way ku dhisee barashooda diiniga iyo maadiga kawaadir primary and secondary school maykinka diyaaraha maalimin khibrad iyo aqoonban leh maadooyinkii oo dhikaayaan haddana maskan furno maasha allah ay maalinnimaadiyo muddo badanna ha ka guda jaraan hoolin maalinnimaada maadii diini ini maskan takashawaayangna muruganka jarna meelo wal dadka baraayango muku tabaayo sheegay
reer maal madinana ahaa odas dooraan meelaan kala walmanin doona wasiir mee walaa maydharey yas ilaahay amar sheeha aragteed way dhamadeen jibilna way yaryaraadeen dhare una tangyasaan aragaan mati onayso ilaahay marti sagaali siyeedki digli marfilid unu kumadan may aragay yasaan aragaan lanki maydharey madagaasee dhulki mada madase madagaasee dhulki madasee maa kumari un madadaan gaasee diya dhidiya ma seemagna dhidiya geek ununani amari avenalaru sagaalitii mati runta i oo rasaanil qabo ana reer baadi ah magoro hadal oo ilaahay marshee aragta idaa'adil ku hadal hanuuma ka dab mati anan kasaar may waaha ilaahay marshee malaaga ma dheera dooran malaaga sibi oo dooran ama dheera dooran aragteeda dhuri aarooda ka dooran mayna la daawan daadiyaay afar bilood iyo shan bilood ana la daawan daadiyaay oo ilaahay ama hadla aragteeda geelka aragtana suuriya barinta quriyada guraay yana la daawan daadiyaay maanaa daawan daadisu mayna ku fanaayo reer dumada gohoro baa ilaahay marsiya doorashadeedka dhammaay wala dembasana dabadas oo un horta sanniga hadda mayna ku murmahaaye dab oo ilaahay marsiya digri mirflee bariidaka dhammaay dadkan ku murmaayo dad oo qaraana daybu dad qabiila deegan eho ilaahay maanishu kila deegan e ardeed beegadiis kuwaas ukuntis kuwaas kuntis kuwaas deegan een markaas kabad markii ilaahay mahadlay ardeed dadkiisana bada burburyahaen na dhamaayahay digidii mirid ka fiirsadaatan balyaalku oo ilaahay marsheeya ardeed sagaalis jeedka gabalka lahaka kuusi laakiin ada shalay meed ada la roogday dhalaadu lahatan laku fiirsadahay ay reer dumaanay waahida ka jar may garan lamba oo ilaahay marsheeya lamaada oo lamaada oo ordhaan unaha gobani hadoorani oo hildhibaane eh oo aasaga eh waan reer dumaal ilaahay marsheeya iska aalan reer dumaal geegan hayn ilaahay markii haamiya bidka ka dhajari meedo ma uu saaytiyo ee odayaal kale oo qabil kale waa nin doore uu ilaahay qabila ni diki naka saasa bay gadi degin beel uu degnayn meerno meedo saaytiyo degin waa degin way ka kasa in por lawn no sar maan dagdaas maan dagda doonta ma ki saasna dadko ay ku saas bay taas ku qaydaa diidaado ku hadala ay taas ba ilaahay marshiya dad fuqaraana la dilin haya qabiilku dhow in la tirtiro ilaahay marshiya istirtiro isla maaya looga wasteena mubeelad in istirtiroon mubeelad ku guuranada mati un ilaahay marshiya arday sagaali siyeedki digini mirdaay kumbadeena hatana gaar haan siyeedki ugaana siyeedkan hata reer bayana wayna kase un aynu la galanay mayo aha ilaahay marshiya ardayda dhabaatadii dhibaatadii aynu ninka darnay aragta ku hadhay ku jibaabay ama dhow hayaan ku jibaabay aan istaag istaag istaag istaag istaag istaag aan yaraa lideen geemay ma gelbina dharaa aan qabiila ilaahay ni dadki wada ku ilaahay ana see ilaahay markii aragteeda wada ka degin mihiin in dhan oo ilaahay markii dhan dhaha kor saaro hadda dhan kaas ta goori isheedu kaas in goori sidii meera ka goori waay wada ka raa dhaga ku sidii waa meera ka goori waay aragteeda toor ka goori isheedu ka goori sidii reer dumaal oo baafanaas waa ku taro waa ku kan isaga kulmu argahay may waa in yar isaga ilaahay markay daafiyad ka gabata laalis aga biil qabiil ka saas ka hubu madar wallahi beeta u bad min dhiri ara qoota jabal kan mud yaw hoba qabiil ko kan ani ay wa kiin bawda ana hay midan kan ko oo kale adni ma kusuga ani aga leeyse waa ku koyr dumaal ka doorada arabtu qortay ma ilaahay markay intii dasayni maanaa malaa'ik ma kiin dooro falo شغابة رزرزة إذا كريد أدين الروز بيصار جر كيف ده كدور ولا ما كدور ده رز باس نفيس كوي رز باس نفيس كوي ما يني هذا قبل كلا إلهي مرسي أو ديال كلا لها كدور لانو هدلاليشت مسلم إلهي مرسي صوبة نسال على للدي ما يدوك مين صومي لربا غايد الأومي إذن أرغايد أو ديال كو سبياني سيان كيتي أرغايد أين رزبان بيدك أرغايد ما أرغايد ما يبيران السام سامي بيتس أوكريمي maan manro maraas odu ilaa markii madi shan qof gabal kiloon reer dugaana shan qof gabal kiloon tanay noo go'aas lay ofsa kala bali aadam manoo sigaasan laakiin ma hawla kaatana dhamay may waa habka kaada dhiig maka jar kor kaada dhiig maka jar antaa wada kor kaada dhiig maka jar madi aadam burug noo nooti war noo ngargaan
ununa lanko rabitaanka ne usun moosinin kujenne qabsadaan lankaasaa king la kooyan hoolan sinalka gebagabay arrinteedan aragna na anfahaasa medhuri aragna mana anfahaas dowladdii sharafsile may kucusadaane dowladda koonfur galbeed dowladda dhah lankaasa niwna ningma taraan lankaana eedda karnan sii korn lankaasna eedda karnan sii korn hona sii والأن والإنتك بابا مدهوينا دلق قرى وبالله توفيق dooraday lama ku tumi lamadii la dooraday aniga wadanka u roogna waaye laakuun war qadiisa usiyooy wal ana walsiyaasa la waaye mayl araay dadkoo isa haashadaan xildhibaanada koonfur galbeedan dooqabtabaan mayl araay iyo iyo lahadale mayl araawise waa xildhibaan walba dooradoo tobabar doorade ملاذ تلشير ضهري على وقت صحيح العفو طلقا صحيح على طلقا صلي أمرا ولا ملاذ مقدسة بما وصي بدنا والله هاي مالك وسيني هاي مالك بلان نيك وراي حمر روج بيت أو شيء بيت أو روج حمر كوي ملاحينا وجرا لأري مركز جنبا دبل يبقوا حتى أشرب مسؤولين ومنكم كل ده وين كون حسن وكوكايتي دابا عليها الأهنتيس الحالية ملاحظ وقدي سويسية وطول بيسها يسروع ملاحظ تولشنا دوربي تولكنا هاي سدانا ملاحظ وقدي سويسية قال ملاحظ تولكا والأدبار تحت مدح ولا ليشاك وكان سكويران ولا دوران ما يعهدتون ولا ينحن المعدل يبدأ الأول والحالية وقدي سلسية حياة قليل marka dambeela markay xasuustaaday madaxweynihii walbabkii gobolka rabaa ere marka marka isbuuc meelaa roogi madaxweynaha haskubayga haddana ani arigu way ku arga qambar gudoomiyaha baarlamaanka udisa iska aragni gudoomiyaha markaata ka haaye madaxweyne xildhibanaagi warqadiitisa lambaahayo oo kulshay wy ana naqtay boqorada ciyaalkay mudo ana insaana ciyaalkii ambaa qaba dadku balloo hobaan baydhaboseed war qadimayse si baydhabadii ku sugaana arrintaasa dhiidi xasanaa ku daba seeday xasankii abuurayay madaxweynihiisi un ugu sugaanay in wasaaradii arrimaha gudaha iyaanan iyo qajeelka in amad madaxweynahaasi maahayn iyo tulli korna balaaraa wasiirkaana madaxweynaha ay amarna maqaan ma qoro kora kaalin ma dhiibi kora ma sii kora malaag wax qaban ah sidaan sugaanay markuu wakanay aan marka dambe ciidahan bari ciyaalka inaan hayso ciidaysada ciyaalka turkirooga way ku wakanayhe lamborow la erow warqadi oo mayl araa wasaaradda arrimaha gudaha warqasiiri oo mayl araa malaad joogibaal atale والمعجسوني لنقص وليا الأناليم أنت الإبانة قرن هالكي شركة وغايتي قدومية بارلمانك قدومية كحيجاك بارلمانك وزارة الأرماء قدها فضل كوزير كحيجاش الشاغل والنجار كل أول شاغل والأغاي أن توقع إلا غياب يا نقص قلنا مدعوينا كونفور دولبات ظلمة ونيراينا في المال كونكري ردمان قبيل جرواية لحمه البلو لكسو ردمان ملاك بسيق وبدأ ملاك مدحوينة ذكرياتك مدع عاو ونما ديقنا ملاك ذكرياتك مدع مدع عاو ردمان لك والعنمي لو يمضى صدارة لأننا مقصبو كرسان كان ويكيجيو كورا أن وليك الرعا سنة تلقي وليك أبان قلتاك ملاك شبيرون malaagasa malaag lagama maqasabo kora isbeddel balanta aakhirada ah adduunyada marka ujibaaba dhalaatagiyo kor rudumeel awood dhismankaa bahaa soo usuul malaasha usumeeli fago jeedsadoo kooysa haddii kala madaxweynihii koonfur galbeedo shacabka koonfur galbeedo si madaxweynaha ah shalay way ahayd isu shacabkan cadaalad fado madaxweynihii koonfur galbeed tallaabada usu dhaani wali ku fadaanaydi isu kunnagada qabiilkaasi fadhiistayaasha iyo doorashadii usoo hirgeliya malaantaas oo beeto oo maqaasaanka oo usayo la jeedsadi in usamada anaay kunnagada
waayahay dhegeystayaal guudaan wali baantaan ka afmeeree barnaamijka kulanku warsan oo nimadeensu kula dareerteen warbaahinta reediyo warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuwale baasaare waan siina darasiyaa kheeraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiraashka anti barnaamijku barnaamijnimada reedon kulmaana waa cabdirashiraashka oo siinkutaboo kheeray sidaas iyo ammaanaha le asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu